Munaasabad mumalka qubadiya masaajidka Raxme ee magaalada Buuhoodla iyo waliba ku qayb galaya culmo, waalidiin, aqoonyahanno iyo bulshada qeybasha Sheldibunga Onkorentii iyo waliba milisay ku hadalaya Sheekh Cabdilaahi oo ku mid ah guddiga masaajidka ayaan mahadnaqi qof walba oo ku qayb qaadaya dhismo masaajidka.
waa masjid maaragtay aada muntafic u ah bulshada oo maaragtay laba dabaq ah dabaqii saddexaadna maaragtay insha allah dabaq suu u yahay waxaan markaas ku naad masaajidkaas daafurkiisa iyo maaragtay shaacintiisa masaajidka waxaa dhisay doctor loo yaqaano doctor yuusuf alkaadim inaan u mahadcelinno oo qof walba maaragtay u mahadceliyo doctorkaas iyo maaragtay dad kale oo maaragtay deegaanka ka mida oo deegaan ka mid ah marka waxaan leenahay masaajidka wanaagsan ee dhisteen eed maaragtay bulshada u dhisteen gaar ahaan magaalada buuhodleh waxaan leenahay jasaakum allahu khayr waxaana ku mid ah culmaawadiinkii iyo qeybo shaldubin ee bulshadii ku qaybgeliya munaasabada iyo ka dheeradii hadalsho iyo ona sheegay in iyo bulshada ka dhaqan xaafadaasaya si wiin ee aan ka baahnayen ha dhismo masaajidku islamarkaana si wadajir aan kama hadnageen dadkii ku qayb qaadaya dhismo masaajidka kuwii ka soo shaqeeyey iyo kii maalkaa bixiyeyba dabaqaynka masjidka ah inuu ilaahay ajarkooda weyneeyo ee, doctoorka iyo ciddii lamidkaa dhistay ciddii dhistay iyo ciddii lamidkaa ee awoodi kartabana wixii uu u baahan yahay in masjidku ee madaaristii qur-aanku ka mid tahay iyo tii macaahiddu ee macaahidda diiniga lagu barayo dadka caqiidada lagu barayo ee qur-aanka lagu barayo xifdintiisa ee lagu ee, maaragtay sharaaca islaamiya lagu baranayo een, dhismaheedii iyo masjid ruxma raxma horumar weyn oo gobolka oo dhan saamayntiisa ku leh oo xagga diinta ah oo wanaagga weeye waxaan si gaara uga mahad celinaynaa sheekh cabdulaahi wadaadka soo qabanqaabiyey hawshan iyo kuwa xidhiidhka sameeyey yuusuf oo la tilmaamayo inuu boqol kun kolay ka badan yahay sida la tilmaamayey dhaqaalaha hadda uu marayaa welina uu qabyo yahay ee, sida la tilmaamayo madarasadii malcamadaha iyo maxadadii iyo isagii oo qabyaha wax badani ka dhiban yihiin ee, waxaan odhan- waxaan odhan lahaa ha laga qayb qaato wax loo shaqaysto tacabka la geliyo masaajidka unbaa maanta waxaa weeye aakhirana wax ka taraya ilaahay waxaan u weydiinaynaa kuwa dhisay iyo kuwa ku soo hawshoodayba in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa masaajid qurux badan intii yarayd aanu fadhinay baannu leydhiisii iyo iyo wanaaggiisii ka hellay ilaahay waxaannu u weydiinaynaa dadka dhisay meel kastaba ha joogeen iyo kuwii soo maamulay ee soo kaxeeyey ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro Ee, masjidka waa laynoo dhisay masjid waxa weeye macnaheedu waa meel lagu sujuudo weeyaan shaqada lagu qabtaay waa makaanu sujuud oo waa meesha ilaahi subxaana wa tacaala wejiga dhulka loogu dhigayey addoonnimada loogu muujisanayay weeye masaajidka marka la dhiso mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisu waxa weeye waxaa la yidhaha masaajiddu waxay ka mid tahay almumtalakaat alcaama waxyaabaha bulshadu ay wadaagto ama wada leedahay masaajidka Raxme ee magaalada Buuhoodle ayaa muddo dheer ah baahi badan aan qabeen goobo lagu tukado waa walibana la xarag jaray dhismayaasha si bulshada fursado aan ka helaan iyo ku tukadaan masaajidka